بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا المركب هريسة وحان تعسي naftayda iyo idinka baan u gudbinayaa walaalkii cabdiqaadir nuur ilaahay naxariistii jannaha sii oon muddo dheer aan isnaqaanin runtii hadalka ma odhan karayo ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo innaga iyo dhammaanteen iyo ahalkii iyo carruurta ka tegay reerka tegayna ilaahay subxaana watacaala samir iyo iimaan ka siiyo bedel khayr qaban ilaahay ugu bedelo subxaana wa tacaala ilaahay inuu shahiid ka dhigo gacan ka xaq daran baadishay shahiid fii sabiili illaahi baan urajeenaya haddii aan ku noqdo taarikh noolaadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii baan cabdulqaadir isbaran dihnigii muqdisho isagoo ku jira ayaan anugu uga imi markaan macadiininka soo baxnayna waxaan wada gallay macadkii kale ee macad tadaamul oranjee sacuudigu furay ee mataqaanaa isna muqdisho ku yaala markaan macadkii dhammaynana waxaan wada qabanay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii aniga asagii tobankii ardada ee ugu horreeya baanu ahayn jaamicadda madiina ku taalla jaamicad islaami la yidhaahdo ayaan wada gallay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baanu ka soo baxnay cabdulqaadir iyo inan kale oo mataqaana sanagaal ah waxay isku qabsamaa mataqaanaa labadoodii number onekii jaamacadda oo dhan markaasaa loo qaybiyey jawaajaaiskii jawaa'iskiina la siinayey kulliga waa lalaba siiyey shantayada ugu horreeyey baa la siiyey jawaa'iska oo cabdulqaadir ugu horreeyey inankaa sanagaalka markaa kadib waxay hay-addii daar ifta la odhan jiray ee sacuudiga ahayd noo dirteen iyo cabdiqaadir galbeedka africa magaalada niger ayay noo dirtay waddankaa niger bay noo dirtay inaanu meeshaa macallimiinna ka noqonno ducaadna ka noqonno laakiin meeshii iskuolkii aanu dhigi lahaynoo la buuxiyey macallimiintii la buuxiyey baan u tagnay markaa waxaanu dabcan inaan dacwadii samayno ninkii markaa mas-uulka a nin madow oo sacuudiya nigertaa u dhashay ayaa mas-uul nooga ahaa cabdalla fulaati la odhan jiray wuxuu noo diiday inaan dacwo samayno annagoo aan waxoogaa xaaladdu nagu xun tahay ayuu maalinta dambe yidhi waxaa yidhi madaxweynihiin maxamed siyaad barre oo markaa africa oo dhan jerman u ahaa ayaanu soo raacnay waxaan la nimi mataqaanaa markaan la soo wareegnay dowladaha africa dhowra xamar baanna ku soo noqonnay labadayadaba markaa waxaa nalagu kala qoray markaan xalaan ka soo baxnay anigana xafiiska xeeraa intaa laygu qoray asna waxaa lagu qoray garsoore maxkamaddii hodan waxaana la socday ninkii markaa jibriil mataqansista ina salmaandufle ku xigay maalintaas sheekh maxamed macalin oo la xidhay kadib ayuu mataqaana fariin noo soo diray waan u nimi waxoogaa markaan la joognay oo namcay markii wadaadada la leynayey inuu hadalaan dhimaano hadaladii aan diidnay oo arkay sheekh macalin maxamed macalin markii la xidhay aanu dacwadii socotee la wareegnay ayuu amar soo bixiyay labadayood inala xidho dabeedna anigu waxaan ku maqnaa balcad sheekh cabdilqaadir baa la xidhay si nidaam darra abaa markaa u xidho markii madaxweynihii baa ku qabsaday nidaam darradii dabeedna cabdilqaadir iidaa buu yidhi aniga laima xidhin sidaasa anigu kaana madgala saddex sano dhodhow buu xidhnaa markuu ka soo baxay xabsigii dhallinyaradii dacwada oo mataqaanaa waxoogaa cudurkii baa se tagfiir kale odhan jiro kan maanta aynu hayno cabdilqaadir ugu diray aada moodo inuu shabaho ayaa nagu soo baxay raggii aada qaybta u qaatee tagfiirka baabiiyey la dagaalamay in badan ayuu kaa mid ahaa cabdiqaadir cabdiqaadir raximah allahu tacaala markii dambena haddii alla ku horran yahay dee sidaas ayaan aniguna xaggan carabka soo qabtay asaguna markaa igaga hadhayo saasay ahayd ilaa iyo muddadaa dheer baan mataqan cabdilqaadir isnaqaanay runtii nin walaalkaya oo aan isku jecel lahay oo nafta isu hor ayuu ahaa ilaahay u naxariisto midda kale walaale waxaan leeyahay arrinta saddexaad cabdilqaadir ragga dilay waxaan leenahay mabda ay ku socdaan waa mabda'ii khawaarijta waxaa la yaaba nin sheekha oo caalima oo intaasoo arday soo saaray oo intaasoo dacwad soo fidiyey ninka doonaya maanta inuu janno ku galo ma garanaya wuxuu doonaya dif laakiin waxaa isku qaboojiyaa marka cali bin abi taalib oo jannada loogu bishaareeyey oo nebiga in adeerkii ahaa oo gabadhii rasuulku dhalay qabay oo muslimiinta madaxu ahaa ninka dilay baa uu janno ku doonanaya marka marka cabdilqaadir kama fadli badan cali bin abi taalib sidaa darteed baan marka halkaa isku samirsiinayaa wiilasha caynkaasa waxaan leeyahay nimanyahu haddii fikradaa aad moodaysaan inay diin tahay wallaahi diin maaha cadaab iyo hoog waxaanahna ka qaadi maysaan iskaga soo noqdo ka toobadkeena haddaad diidaan ilaahay waxaan idinka baryay maalintaa maanta dadka fikrada dadka mataqaana cabdiqaadir dilkiisa ka dambeeyey ilaahay waxaan uga baryey inuu labada indhood wada tiro oo dhegaha uu tiro oo gacmaha lugaha qallajiyo cimrigoodan dheereeyo iyagoo dulligaa qaba haddana ilaahay inuu ummadda dhibkooda ka soo qabto kuwa kale fikradda qabana inkastoo aan jeclahay inay toobad keenaan oo weliba madaxda ka barya iyo odayaalka in la soo dhoweeyo kii yimaado ka yimaado meeshaas waxa weeyaan adeerayaal taasu diin maaha ilaahay ka baqa oo fikradda ka toobad keena baa idin leeyahay marka waxaan leeyahay marka intayna kala hadalka inaadan ku badinina waxaan uga tacsiinay mar labaad iyo mar saddexaadba dadkii uu ka dhintay oo kulligeenba ah ilaahay subxaana watacaala sabir yamaa naga siiyo isagana jannat fidows ka waraabiyo cadaabkiina ilaahay ka ilaaliyo ciqaabkiisa oo mataqaanaa annaga iyo isaga iyo dhammaanteen aw inagu dhigo kuwii jannat fidows ku kulmo sala allahu calaa maxamedin wasalim